suuqyada magaalada kismaayo ayaa waxaa laga dareemayaa mashquul aad u badan iyadoo qaybaha kala duwan ee bulshadu ay usoo tukaamaysadaan suuqyaraha magaalada kismaayo xilli aan mikrofoonka idaacaddu ammaana dhex qaaday suuqyaraha magaalada kismaayo ayaa waxay ii sheegeen in isbeddel dhinaca wakhtiga lagu sameeyey waxaana bulshadu ay xilliga habeenka ay kasoo tukaamaysan karaan wakhtiga ay doonayaan suuqa taasoo aan wax hore uga jirin suuqyaraha magaalada kismaayo qaar ka mid ah ganacsatada wax ka iibsada suuqyaraha magaalada kismaayo iyo kuwa dharka ka iibsanaya suuqa ayaa waxay idaacaddu amaga warbixiyeen sida uu dhaqdhaqaaqa suuqu yahay cabdishiid allaamagiciigi waxaan ku shaqaystaa suuqa kismaayo waxaa loo yaqaanaa carwada carwa rashka maasha allah wallaahi afar laatan saaca shaqaysanaa oo ciidan cid lamid ah weligiina ma arkin oo la shaqaysanaya gelinka hore gelinka dambe maasha allah maasha allah isbedelo weyn aan argnay sanadkan isbedel weyn oo weli horena aanu arkin aan argnay maasha allah amniga dhan walbo maasha allah si fiican u kala socdaa ganacsiga may maasha allah wax gadashadii wallaahi sidii hore waaye laakiin waxaa isbedelka aragnaa habeenni maalin inaan shaqaysanayno bulshada ayn dee maasha allah waxaa leeyahay soo dhowaada magaaladiini gaar ahaan magaalada kismaayo maasha allah amnigeedii waa hersar u maraya maasha allah wallaahi bulshada isku nooc iskugu jiraan hadda badanaa hadda dharka ciyaalka inkastoo ay soo gabagaboobeen hadda waxaa wax ka iibineen badanaa waa waaweynkii suuqana isku socodka wuu fiican yahay aad iyo aad ganacsiga suuqana wuu iska roon yahay wax dhibaato oo hadda jirta ma lahan laakiin isku socodka wuu fiican yahay wallaahi aad iyo aad wax wax laga iibiba dhalinyaro le waaye badanaa dharka maanta dhallinyarada ay qaataanna waa dhar faashiyoon ah wallaahi iidihii hore iidan aad iyo aad u kala duwan tahay iidihii hore waa iska caajis badnay laakiin iidan isku socodka dadka aad iyo aad bulshada haweenii maalin iidii ugu horreyso haween la shaqeey waa hataa haweenkii waa shaqeynaa anaga ilaa toddoba saac ciidihii hore habeen lama u shaqayn jirin waxaan la wadaagi lahaa waxaan dhihi lahaa kolley ciid inkastoo aanan la gaarin weli soo dhowaada ciid wanaagsan mar walba waxaan igu taaganaha soo dhoweyntiina inaan ii qancino dhar wanaagsan aynan u iman